السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa la iigu wariy waxaad wax yar ka taabataa macalinka iyo saamaynta uu ku leeyahay ardayga ama sida ugu saamayn karo si wanaagsan iyo dhinaca loogu talagalay inuu aha ardayga waxaan ka yar horraysiin lahaa macallimiinta wax dhigtaa way badan yihin hadda sheekhu markuu idinka idin tacriifinaya wuxuu hi macallimiinta qur'aanka iyo shareecada macallinka qur'aanka iyo shareecada dhiga uu ka duwan yahay macallinka dhiga fysiska iyo chemistriga iyo biologiga iyo social scienska uu ka duwan yahay macallimiinta dad waxbaraayo way kala duwan yihiin laakiin waxay idhaahdaan macallin walba lensisk muraayadaha isaga uu gashan yahay ama uu xidhan yahay iyo aragtida uu ka arka noloshan iyo waxa madaxiisa ka guuxaya iyo waxa ku weyn agtiisa iyo sida uu nolosha u arko oo u akhri karaya waaqaca ayaa wuxuu isku dayaa inuu u gudbiyo ardayga uu xudhigayo si kale haddaan udhigo waxay dhahdaan ardaygu macallinku wuxuu isku dayaa inuu soo saaro arday isaga shabaha lidaalika waxay dhahdaan haddaad doonayso macallin inaad assessment ku samayso macallin inaad qiimayn ku samayso isaga ha qiimaynin galaasku ku jiro soo gal waxaad ku taha adiga bannaanka u baxa ardaydan qiimee waxaad gelisaa tormometerkan xumadda lagu qiyaasa maarta kaa geli ardayda wixii ardayda aad ku aragtaa waa wax macallinka ku jiray wey wax macallinka ku jiray dadka ugu wanaagsan ee macallinka matala waa ardaydiisa lidaalika rasuulka sala allahu calayh wasalam dee saxaabada cidda ugu matalaada badan rasuulka sal lla alay slam wa ashbahu nnaasi birasuuli illahi sala allahu aleh wasalam waa saxaabati rasuuli illahi sala allahu aleh wasalam waa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali ninka dadka ugu saalixsan ee habeenoo dhan taagan maalino dhanna sooman oo waxa weeyaan ugu caabidsan abubakar iyo cumar iyo midqaalo daratin ka gaari maayo waayo iyaga waxaa rabeeyey oo macallin toosa u ahaa rasuulka sala allahu aleh wasalam lidaalika iminka dunida macallimiinta ugu badan oo wax dhiga waxay qaabkay waxu qiimeeyaani waa qaab aniga iyo adiga ayna ahayn inaynu waxu qiimayno ama qofka muslimkii inuu waxu qiimeeyo ayna ahayn hadda tusaale kitaab baan akhriyay saaka saaka salaaddii fajar buu gacanteeda ku dhacay oo saa wuxuu ka hadlayaa ninkaasi attaqadum horumarka waxa ninkan ku weyn ee uu buunbuuninaya ee uu taqadum u yaqaano aanu taqadum u maqaano adnu inaad taqaano maaha adna inaad u taqaano maaha waa nin dunida ku wareeray attaqadum u yaqaano markaa maadiyaadka waa nin gaala ninkaas nin gaala waa kitaab kale ka qoray marka waxaan arkaa kitaabka kale laga qoray marka kitaabka kale marka la turjumo wuxuu noqonayaa robert baa la yidhahda ninka wuxuu noqonayaa khuraafatu takhalluf wataqadum buud yacni khuraafada dib u dhaca iyo horumarka ku saabsan yacni qaabka adigu aad u tilmaamayso waa loo horumaraa ma loo horumaro dibudhaca waxaad ku tilmaamaysaana dibudhac maaha lidaalika imminka jaamicaadka dunida u waaweyn researchyada u waaweyn institutionska u waaweyn dhammaantood waxay rabaan inay insaan ka udbiyaan aragti odhanaysa waxaad noqotaa naylisium waxaad noqotaa maxaa la dhahdaa maadi muraayadahaad gashan tahay eed wax ku eegaysaa ha noqdaan muraayado naylisium philosophy yacni waa waxaad arkayso iyo maadada keliya ictiqaadi noloshani waa cabata wixii aad samayn karta samee jaamacaadka o dhan waxa ka soo baxa markaa saa daraaddeed haddaad tiraa arday maxaad waxaan u dhigataa wuxuu kuu sheegayaa sababta u dhigto oo laakiin maadiya walow waxaasi haba xumaaday walow waxaasi haba xumaaday lidaalika dagaalada adduunka ka dhaca waxay u dhacaan waa dhaqaale dadka dad diilaaya waxay u dilaan inta badan waa dhaqaale waxa laysu xasdaayo waa dhaqaale waxa dadku ay dadka kale ku qiimeeyaan waa dhaqaale waa waxaan macno samaynayn ya waxaan agteena inaga macno badana ku fadhiyin wey waa miiskan iyo kursigan iyo maaragtay laptopkan iyo projectorkan iyo waxaan wey waxaa la isku qiimanaya lidaalika maanta dadka dunida ku nool waxay ugu baahi badan yihiin wadanka muslimiinta laakiin muslimiintu waxa laga yaaba inaan ogeyn dadku waxay ku jiraan mugdi waxay ku jiraan jahawareer waxay ku jiraan maaragtay waali waxay ku jiraan adu waxaad qiyaastaan waxay leeyihiin every forty seconds yacni afartan sakan walba qof baa isdeldela dunida oo isdila saacaddii mise qof baa isdila marka boqolkiiba toddobaatan dadka isdilaaya waa dadka dhaqaale iyo magac iyo aqoon leh anigu hadalkaa malihi bal google gal oo maxaa la dhahda qoladan who ya w h o bal eeg waxay ku sheegayaan waana maraykan iyo ingiriis iyo sweden iyo australia iyo denmark iyo norway iyo jaban iyo kuwii lacagta haysta wey laakiin afrika de laskuma dilo waa laga yaabaa qof de inuu xabad kugu dhufto laakiin wax isagu isasoo isdaba dee wuu yariyo lidaalika walaalayaal dadkaasi maxay isu dilayaan aqoon meel walba ka gaadhay runtii aqoontii gaadhan waa aqoon taabashale marka xaqiiqa loo hadlay laakiin dee maadiya oo ruuxda aan shuqul ku lahayn wey oo waxba dhandhana aan samaynayn wey dhaqaalena way sameeyeen oo kuwa ay dhahdo shan shan family morgan family iyo rockefeller maxaa rockefeller family iyo shan family waa 25% boqolkiiba shan iyo labaatan xoolaha adduunyada iyo hal iska leh dadkaasi waxaan wareer ahayn kamay qaadin waxaan mugdihayna kamay qaadin waxaan weelihayna kamay qaadin noloshuna waa u dhadhami weyda waayo macallimiinta ka xumaaday waxaa lagu uri najaaxa maxaa la dhaha najaaxa success waa maxay yani marka la dhaha qofkan uu guulaystay waa maxay macnaheedu qofkan uu guulaystay raaxu gaadhay waa sacaada yani waa qofka oo nolol faraxti ah galow waxaa oo dhan nolosha way u keeni waayeen faraxti way u keeni waayeen macallimiintoodu way qaldeen dhowka waa lasoo tababaraya waxba lasoo xoola haddaad samayso haddaad kadaa samayso haddaad kadaa samayso wixii oo dhan buu samaynaya dabaqyuu samaynaya maarta aniga nin aan shaqa isu kaay keentay ayaa wuxuu idhahdaa ma arka isagoo qoslayaanu markuu qoslaya wuxuu qoslaa si fayka fayk yacni waa waa tababar waa lagu tababaray inuu dee ismaayil gareeyo marka markaad hadal tiahdo urinaya ilkii buu kala dam ilaan waa qosolku waa inuu qofku wejiga ka sii muuqdo suma ya laakiin ilkii buu dam kusinaya waa waa tababar ma hayabu kule siriya la'aanu ma u qosli karo siriya lama qosli karo si dhaba uma qosli karo si dhaba uma qosli karo dadka oo dhan isku soo duuduub dadka isdabaya iyo dadka maartay mugdiga ku jira dhib kale ma haysto macallimiinta ka xumaaday wixii xaqiiqada ahaa ee noloshooda macaan u yeeli lahaa ayaan la barin innagu waxaanu ognahay noloshan nolol kale ku xidhan tahay waa maxay noloshan adduunyada hadda aad nooshahay barri qabri baad galaysaa nolol kale ka dambaysa suma wa inna daar al-akhirata la yal xayawaan noloshan iyo takala isku xidhan noloshan sida dareemayso umad aakhirada dareemi doonta wakiila ibn taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a adduunyada janna jirta jannadan adduunyada ninka aan galin ta aakhirada gali maayo تاخران الكلمة لذلك الصحابة دي وحيهن أسعد الناس ذات كان نرش أقول راحة ولكسن بحيان سيفي عن راحيسي كنا الفرحتي كنا هموم تود هموم آخرة بأهد هموم الدنيا بأهد هموم الدنيا وكرها لهايان وحي كنا لهم نرش كترنا نرى المعام بأهد نرى المعام بأهد لذلك هو صلاة يتنقل عن أخو شوعية أخو شوعية لذلك والله ليال معلك وحصامين يا markaynu kitaabka iyo sunnaha dib u eegno aniga hadda waxaan ku soo koobayaa dad baa qora sagaal iyo toban qodob kolley baa laakiin siddeed qodob baan ka soo qaadanaya insha allahu tacaala siddeeddaa qodob sidaa uu sheekh maxamed sheegay macallinnimo wanaaggeed iyo leadership hogaamin wanaaggeed iyo nin uu ummadda saamayn kule oo bedeli kara dhammaanteed waxay ku dhan tahay siirada nebiga sala allahu calay wasalam waa alikhlaas culimmadu waxay idhahdaan ood ogtiin dadka wax dhigaya ama dhiganaya waa saddex midun ama waa laba mid nin wuxuu dhigaya aan wax kale ku doonayn ilaa wajha allahi subxaana wa tacaala iyo waddaar alaakhira wax kale ninkaasi ma doonayo dadku inay ammaanaan ma doonayo gacanta in laga dhukada ma doonayo in la weyneeyo ma doonayo ijilaalintooda ma doonayo dadka ma arko wuxuu arkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu qalbigiisa ku arka an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay baa ku weyn subxaanahu wa tacaala wuxuu rajaynaya ilaahay gacantiisa waxaa ku jira subxaanahu wa tacaala meel sarabu ha haabanaya ninkaasi waa ninka la doonayo weeyaan wuxuu shabah ku leeyahay waa malaa'igta iyo rusushii waa ikhlaas waa ta koobaad ninka labaad waa nin wax dhiganaya oo diinta dhiganaya ama diinta isagu dhigaya laakiin wuxuu u dhigayaa waa istimaalati wujuuhi nnaas dadka wejiyadooda inuu soo leexisto wey dadka wejiyadooda inuu soo leexisto in la ammaanuu rabaa gacanta in laga dhunkaduu rabaa in dadku sheegsheegaan buu rabaa manzila fii quluubi nnaasi buu rabaa ninkaasi waa nin ilaahay iloobay oo ka tegey dadku ku mashquulsan yahay wujuuhda dadka dadku maxay ga idhaahdeen siday dadku i arkaan siday ii qiimeeyaan mansiladeedu waa sidee kursiga ma layga kaca gacanta ma layga dhunkadaa dadku siday i arkaan ninkaasi ciyaadan billaahi min dalik waa in nin diintiisii halaagay naftiisana ku khamaaray oo halaagay ciyaadan billaahi min dalik dadkana ilaahay ka doortay subxaanahu watacaala ninkaasi haddii uuna toobad keenin wacaajalatu lmaniyatu qabla yanii intuuna toobad keenin haddii manidu u timaado oo mowdku u yimaado khatar buu ku sugaya ruuxaas ciyaadan billahi min dalik isagana waxa uu samaynayo wuxuu ka dareemaya qalbigiisuu ka dareemaya diintuna u dhadhami mayso salaadu u dhadhami mayso waxa weeyaan dhadhanka iyo xaqiiqadii buu ka fogaanaya dhadhanka iyo xaqiiqadii buu ka fogaanaya tarbiyada koowaad waxa weeyaan runtii waa al-ikhlas fi al-ibada wal ikhlas fi al-amal wa tawgu muhiimsan ikhlas waa maxay waa qofka xaqiiqada ku dhaqma dadku waxba ma hayaana ka tag ilaahay dooro subxaanahu wa tacaala waxaad samaynayso ilaahay dartii u samay ilaahay wax kaga doon ilaahay wax kaga doon marka qodobka koobaad waxaan islaahay macalinka runtii saamaynta yeelanaya waa macalinka wixiisu uu ikhlaaska yahay macalinka wixiisu uu ikhlaaska yahay een nin sheekh baa wuxuu lahaa oo axad salafa magaciisa meesha kuma qoran ayaa wuxuu lahaa waxaan jeclaan lahaa haddii dadku ay la samayn lahaa macalimiin maadaama uu zamanku uu xumaaday buu leh isagu tii xilligiisii dadku ay sida ay xumaadeen hadda maxaa u malaynaysaa marka oo maaragtay dadku ay utilitarian yihiin nafciyin yihiin maado la isku qiimeeyo maado la isku qiimeeyo maxaad malaysaa hadda zamanka waxaan jeclaan lahaa macallimiin u khaasa oo dadka ikhlaaska barta in la sameeyo ikhlaas in la barta ibn qayyimna hadal sidaa u eegbu isna leeyihi raximahu allah raxmatan waasica lidaalika walaalayaal mar walba waa inaan is-imtixaanno oo aan eegno innagu qulubteenna aan imtixaanno ujeeddadeenna iyo hadafkeenna aan imtixaanno sababta aan waxu dhiganno aan imtixaanno mar walba oo laabka aan gelinno waxaan u hadlayna sababta ay tahay qodobka labaad qodobkaa hore dee qof dadku hadalkaan waa dhadhaminaya soo xadii maahayn man samaca allaahu bih qofka dadka istusaya ama wax u jeeda en ilaahay u jeedin dadku hadalkaaga waa dhadhaminaya dadku hadalkaaga waa dhadhaminaya qodobka labaad waxa weeyaan macallinka doonayo inuu dadka saameeyo uu bedelo dee waa inuu vision leeyahy waa inuu aragti leeyahy waa inuu hadaf leeyahay yool waa inuu leeyahay waa inuu meel dadka ku wado hadaf muxadada waa inuu leeyahay bal ka warran aduu waxaad qiyaastaa hadda nin baabuur kugu wada oo safar kugu wada ilaa ardaynimada waa safar suma waa ha waa safar maskaxeed wey waa personality qofka oo la rarayo wey oo la guurinayo wey nin baabuur hadda hadduu kugu wado baabuurka waa erya ninkaas masa waxaad leedahay niyo xaggeed inagu wadaa wallahi ma garanayo warmeed waalanta ma garanaya haa barbaruu ku sii mariyey waaryaa dee xaggeed iga wadaa wallahi ma garanayo baabuurkiina waa erya ninkan waa isku sii dhaafiyey sheekh waaryaa xaggeed iga wadaa wallahi ma garanay laasxaanad ku geey waaryaa taxgaad ku wadaa wallahi ma garanay sii soco muqdisho xaggaad ku wadaa wallahi ma garanay waxay idhaahdaan macalinka aan vishinka lahayn waa ninkaa waa dirawalkaa dadka wada oo kale wey lidaalika qolooyinka bugaagta leadershipka ka hadasha yani hogaanka ka hadasha ayaa waxay idhahdaan hogaanka xumi wuxuu abuuraa confusion wuxuu abuuraa jahawareer iyo mugdi dadku meel loo socday garan waayaan xayaaraa bay noqdaan bal suuratu suuratu suuratu suuratu suuratu alcaraaf sideedda qiso ee ambiyadu ay ka hadlayaan oo marba nebi laga hadlayo bal adigu fiirso hadafkooda waa isku hal wacbudullaha maa lakum min ilaahin halkaa way halkala wada dadka dad hadafku waa muxadad isku xad moodaa xataa kelimaadka adeegsanayaan xataa ficilka iyo faacilka iyo qaabku kala horeeyo iyo mafcuulku waa isku mid hadafku dhowr kalmadood bay ku soo koobayaan ambiyadaasi oo dadka ay wadaan halkaan ku wadaa waa inaad ilaahay caabudo subxaana wa tacaala oo cid kale aadan u sharig yeelin intaa wey intaan kuu sheegaya anugu adduunyadana waad badbaadaysaa aakhira waad badbaadaysaa miftaaxa nolosha happiness-ka ama maaragtay farxaddu intaasay ku xidhantay marka vision waa inuu leeyahay adiga ardaydaada aad wuxu dhigto laba sano kadib sidaad rabtaa inay u ekaadaan saddex sano kadib sidaad rabtaa inay u ekaadaan mise waad ka soo kacaysaa sawirada ku qoraysaa maanta waxaan ka hadlaynaa laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah dabeetuna adigoon rabin ardaydana inaad rarto markay laa ilaaha illa allah maxamedun rasul ay fahmaan maxaad doonaysaa inay ka guuraan maxaad doonaysaa inay guuraan dhaqankoodii iyo suluukiyaadkoodii iyo qaabufakarkooda maxaad doonaysaa inay iska bedelaan ardayda xaggeed ku wadaa adoo ardayda xaggeed ku wadaa shan sano kadib markuu ardaygani kaa tago arday noocee u eg baad rabtaa inaad soo saarto arday noocee eg baad rabtaa inaad soo saarto hadda tusaale jaamicat albayaan soo jaamicat albayaan ma jaamicat albayaan haddii research aan ku samayno mini research haddii lagu sameeyo cilmi baadhis yar oo la idhahdo bal aan eegno jaamicat albayaan saamayn intee leeg bay ku leedahay dadka degan magaalada oo dabetoonana imise dad baa ka baxay intaa bulshada ku nool magaalada waa intee waa intaa dadkii dabetoonana aan eegno cilmi baadhistaa dabetoonana baalkaan idiin sheegaya xumadda termometerka sidaa loo geliyo oo nidhaa intii jaamicat albayaan la furay intee leeg bay beenta hoos u dhacday waddanka intee leeg bay khayaamada hoos u dhacday intee leeg bay masaajidda soo camirmeen intee leeg buu dalaaqka iyo furitaanku uu yaraaday intee leeg baa maaragtay tuuganimadu ay yaraatay intee leeg baa waxaa oo dhan garaafku intee leeg buu hoos u leexsaday walow haba yaraadee tan waa taiirkii ay keentay markaasa waxaan odhan karnaa intii jaamicat albayaan la furay taiirka iyo saamaynta intaa leeg bay bulshada ku leedahay kada waan waxbaa sheegi karnaa laakiin haddii termometer la geliyo oo waxbaba soo bixi weyda kawar kawar hadday macaasidii kor u kaceen xijaabkiina uu decline uu hoos u dhacay kawar hoos u kacay kawar dee markaa waa iska furantay maxay furantay ma la garanayo waa iska furantahay albaabada isaga furan waa la soo galaa waa laga baxaa wax ma jiro wax ma jiro waa uun magarta waa time un maaragtay tegid iyo imaansho iyo tegid iyo imaansho un kaliya wey adigu waxaad eegtaa nabiyullaahi moxamed sala allahu calay wasalam saddex iyo tobankii sanee maka uu joogay isbeddelka magaaladu ay guurtay balka warradu madiina marka uu tegey bal intay igu tagtay intay guurtay magaalada ka war noloshiisii inta uu raray baljaziira alcarabiya nebigu ka warran sala allahu alay wasalam imise ilaah baa yaallay kacbada maalintuu nebigu dhimanayana imisaa taallay imisaa yaallay markuu dhintay nebigu sal lla slam maka ya waxbaba saddex boqol iyo lixdan waxba lagama soo reebin dee intuu raray bal adigu fiirso maxaa la caabudi jiray nebiga sal slam ka hor beentu intay hoos u dhacday khayaamadu intay hoos u dhacday qabaniyadu intay hoos u dhacday dulmigu intay hoos u dhacay zinadu intay hoos u dhacday zinadu waad garanaysaan muntashir sida wahay dulmigu siduu muntashir u ahaa therefore qofku waa inuu vision leeyahay vision waa inuu leeyahay aragti muxadada oo uu dadka ku wada waa inuu leeyahay haddii kaleda waa ninkaa uun gaadhiga kugu wada ee meel kugu wadan aadan dee warhaynin qodobka saddexaad waxa weeyaan waa qodob aad wada taqaanaan koleyba qodobadan aan sheegayo dhan waa qodoba aad wada taqaanaan waa waa jacayl adiga iyo ardayga idiin dhexeeya wey macallinku waa inuu abuuro jacayl isaga iyo u dhexeeya ardayga waxaan suurtagal ahayn oo laisku wada raacsan yahay oon suurtagal ahayn inaad tarbiyayso ood shaybgarayso ood qaabayso oo aad hogaamiso oo aad saamayn ku yeelato ninku necab ninaan ixtiraam iyo jacayl midna ku haynin saamayn ku mali haddii ardaygu maalinta aad xanuunsato uu ooyayo oo isaga oo lagu hajiidaya xaafaddii uu tegayo uu odhanayo aabbihii hooyadii ku odhanaya macallinkii baa xanuunsaday oo cuntada si fiican uuna u cunaynin oo maalinta ciyaartu ay ka xumaanayso oo muudhka uu ka xumaanayo oo maalin madow ay u noqonayso oo mar kalena macallinkii baa maaragtay bogsadayna uu boodboodayo oo farxayo oo uu sujuudayo ninkaas saamayn baad ku yeelanaysa laakiin haddii lahaa maanta macallinkii wuu xanuunsanaya hadduu boodboodayo oo odhanayo macallinkii xanuunsanaya maasha allah isagoo ordaya oo ciyaarka ku odhanaya macallinkii baa xanuunsanaya oo kuwa kalena la boodboodayaan idaa hum yastabshiruun وحفظ markuu taliya la wadiyo macalkiin baa xanuunsanaya saanaba iyadu bashaaro oo kala de adeer ninka mowdkaaga tamaniyaya ee ilaahu yaa ku dhaafiya kaas waa qafas waxay la micna tahay yani waa nin loo awood sheeganayo nin isagu ku doonaya maaha laakiin waalidkii baa xoog ku qabtay qafas bay ku soo rideen cage qafas weyn bay ku soo rideen qafaskaasaa lagugu soo riday iskama kaa celin karo waa lagu soo horfadhiisiiyey qafaskaasu ku jira maalintuu xoogaysto qafaskaa furi karayo dee uu kaa tegaya lidaalika malcaamadaha carruurta herdhitaan labaatan jirku ma dhigto sumayd arag hooyadiina ma qasbi karta aabiyana ma qasbi karto dee macallinkana uu la dagaalamaya waxaa akhri annaata moodhan waxba akhri minka isku celinaya macallin macallinkuna isagaa iskaga cabsoona adiga tagoodhanaya markuu arkay inuu dee maarta iyo dhaf ila waa nin laag isaga marka lidaalika adu waxaad u fiirsataan lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana bal nabigeeg sala allah alay slam soo xadiidkii anas ma ahayn rasuulka maalintii uu madiine yimid maalin ay ka nuur badnayd oo ka faraxti badnayd oo ka raynrayn badnayd ma jirto maalintii nebiga ciidda lagu shubay calayhi afdal salaatu wasalaam ee nebigu u dhintayna maalin ay ka tiiraayan badnayd oy ka murugo badnayd oy ka mugdisanayd ma jirto bal saxaabadu waa ku wareeray bimowti rasuulillahi sal alla slam way ku wareer aduba lakh wallahi inaad ilmada xushisanayd taaiirta iyagu waxay samaynayaan taaiirta adiga ay kugu sameeyaan ilmada xushisan maysa hataa waa kuwa salaanta kale qaadi kari waayo waa kuwa wareeray ee dunidu ku gadoontay ee nin walba meesha u socdo garan waayo nin walba meesha bale waa taleedhaa waxaa laga joojiyey aadaanka bilaal waa laga joojiyey soo bacda riwaaya saa midhadan rasuulkaa lagu xasuusanaya sal magaalada dhan baa isla kacaysa caruur haween kulli shaam markii la tegey shaam ee shaam la furtay baytulmaqdis bilaalow aadaan markii la yidhi dadkii saxaabada ahaa soo qaarkood may maarta dhulka ku daadan calaa kulli xaal jacaylka nebiga sal lla slam iyo sideebuu ahaa saxaabada waxu dhexeeya seefaha ma isaga dhigaya nebiga sal lla slam warmaha lasoo turaya ma isaga dhigaya ma isaga dhigaya ya gabadha aabbaheed la dilay ee wiilkeedii la dilay ee kadaa la dilay ee adeerkeed la dilay ee in adeerkeed la dilay markii la yidhi hebel baa la dilay maxay odhanaysaa waxaa iska daayay maa facala rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam maa aabbaha baa la dilay ما فعل رسول محمد رسول محمد رسولك سمي ويلك رسولك محمد سمي صلى الله عليه وسلم adeerka muxuu sameeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa ka hawdajka waa ka ku maartay hawdajka ku jiray maartay saaran awrka saaran ya kullu musibatin ba'daka jalal kullu musibatin marka adiga loo arko musiib walba way dhalaalaysa cagsi bay jalal u isticmaalaysa musiib walba way dhalaalaysa ninkii la qabtay lagu qabtay khubayb sumayn khubayb ibn adi maka lagu qabtay bal adu gabiga u fiirsan gaalada waa ku idhaha asrat qurayshun musliman famadaa bilaa wajalin ila sayaafi sa'aluuhu hal yurdiika annaka saalimun walaka annabiyu fidan min alitlaafi faajaaba kallaa laa salimtu min alrada wayusaabu anfu muxamadin bircaaf ma jeclaan lahayd nebi maxamed halkan inaan ku hayno hadda waa nin la dubayo oo la jarjarayo oo gaala u tashatay ma jeclaan lahayd nebi maxamed halkan inaanu ku hayno ila isagaa kulugooyey oo halkan isaga aanu hayno oo cadaabtaas ku jirto uu ku jiro adiguna aad joogto gurigaagii adigoo mucaafan saliiman adigoo caafimaad qaba oo dibad qaba reerkaaga aad ka dhex joogto ma jeclaan lahayd dee waxay filayan inu idhaha wallahi isagaa ilugooyo jarbu iga tallaabsado caynkaa inu idhaha bay filayeen wuxuu dhi wallahi ma jeclaadeen anigoo mucaafan saliiman anigoo caafimaad qaba oo bad qaba oon waxba qabin oo xaafaddaydii jooga oo rasuulka sala alla alay slam cirkidkiisu uu dhiigayo ma jeclaadeen ama qodaxi ay mudaysa rasuulka sal lla alay slam ma jeclaadeen hadda waan ku sii daynaynaa laakiin qodax yar nebiga ha muddo ma ku doorsadeen waxaad samaynaysaan samay yacni waa adigu balka dakaa ka war abu sufyaan gaalada ugumay makhraati kacayn abu sufyaan waa kii lahaa cid walba arkayoo weli ma arag maxamed sala allahu aleh wasalam jacaylka ay u qabaan asxaabtiisu wax u qaba boqorrada arkay oo bini aadan soo arkay ma arag weligay allahi dad sidaa u jecel cid sidaa u jecel ma arag okay nebiga hadalkuu yidhaa soo lama baratamin ficilka uu sameeyay sallallahu alayhi wasallam sulhul hudaybiya xaaskii nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu damcay inuu taxallulo umrada ka taxallulo maxay ku tiri sameey bay rasuulka ilaahay iska daa hadalka sameey abu de waxay ku sugtaan inay xiiradii nabiga ay ku deeniyeen madaxooda inay dhaawacaan suma saxadiis saxiix ma ala kulli xaal jacaylka adiga iyo idin dhaxeeya maartay adiga iyo idin dhaxeeya ardaydaada jacaylkaasaa wax bedeli karaya waxaad tidhaa waa la macaanaanaya waxaad tidhaa xikmad buu la yeelanaya miyaadan arag adigu culimmada qofka kugu weyn agtaada ku weyn kelmad buu odhanayaa kelmadaasi mawqic weyn bay kaaga dhacaysa waayo ijlaal buu agtaada ka mudan yahay waa nin aad jeceshahay qof aadan ixtiraam badan u haynin kelmadaa uu ninkani ku hadlay hadduu ku hadli lahaa sheekhani ku hadlay hadduu ku hadli lahaa saamay kuguma yeelateen xikmadna umaad aragteen bictureka iyo sawirka imika aad bixinaysana ma yeelateen sida haddaad u akhriyaysana umaad akhriden umaad akhriden miyaadan arag dad hadal intaad u sheegta adigu aan waxba la dhacaynin oo macano u yeelanayn oo aan dhadhaminin nin kale oo hadalkii adu aad sheegtay sheegaya oo xikmad ka dhigaya sheekhebel baa waxaa sheegay oo sakada warse aniga unu shalay kuu sheegaya maxaa keenaya waa ninka siduu arka wey ninka wixiisa uu cabbaya lidaalika jacaylku dee ina almuxiba liman yuxibu mutiicu haddii ardaydaada adig ay ku jeceshahay moogtahay dharkaad gashatay inay gashanayaan saaad u socotay inay u soconayaan saaad u fadhiisatay inay u fadhiisanayaan cuntada waxa aad jeceshahay inay jeclaanayaan qalinka qaabkaad u qabsatay inay u qabsanayaan xataa qaabutafkiirkaaga inay baranayaanoo qaabutafkiirkaaga inay koobeynayaan inay ku imitate garaynayaan waxaan isweydiiyaa walaalayaal innaga waxaa u baahannahay runtii cilmi baadhis ama xisaab inaan dib xisaabtanno dib xisaabin ama dib u eegis baan u baahannahay oo waa maxay warnin yaroo qadaad xirxiiran waa waxyaabaha aniga aan isweydiiye wey warnin yaroo qadaad xirxiiran oo ciyaala suuqa oon kaadida iska dhaqaynin ya oon kaadida iska meedhaynin wax alla wuxuu macaanilayaa jiruna kaafirun billaahi sidee buu new york intuu fadhiisto bannaankeeda uu odhan karaa anigu waxaan samaynaya human shape yani dadkaan qaybaanaya maskaxdooda dadka halkaa baan qabanaya anigaa hogaaminaya anigaa hogaaminaya surwaal jacjican baan u xidhaya saan quruxu ka dhigaya surwaal la googooyey oo radan ayaan masaan odhanaya waa quruxu ka dhigaya su gashan maaragtay ee timaha dhinac u xiiraya uu xiiran timahan waa weynaanaya waa weynan surwaalkan xaggaa ka ridaya wuu ka ridayaa halkaasaan qabanaya dabetona wiila soconaya wiila soconaya imika waa kuwan maaddo samaystayba maaddo la idhaahdo attention engineering yacni waa feejignida injineernimadii lagu maamulayay wey feejignida bini aadamka war anigoo kalaam rabbi alcaalamiin wata oo hadalkii afdal khalqi illaahi moxamed sala allahu alayh wasalam wata sunnat almutahara wata sideebaana anigu xusaamayn baynamaa sideebaa waxaan la yaabay miyi baan tegay miyi inay yaro awroodoo dhaaminaya waa awr buu wadaa ayaa su'aalaan weydiiyey waxaan ku dhahdeen salaadda waxa jabiya mataqaana marka arkay inaan waxaa u dhan garanayn su'aalihii waan soo raray meesha u daran baan keenay waxaan ku dhahdeen nebiga miyuu nool mise u dhintay wuxuu ku dhintay miyaan wallahi ma inaan maqal u dhintay dhago inuu dhinto ma inaan maqal waa inay yaruu reemiya inuu dhinto ma inaan maqal inaan ka yarin gadaadka wuxuu xiirin suraalka uu gashan yahayna waa saraawiishan qooqaan wey waana reemiyi awr dhaanana wada waxaan la yaabay war ina kan iyane culimmadii ag joogtay ay u gelin waayeen muxuu ugu dan waaye culimadu dharka culimmadu gashan waaye oo saammayntoodu iyo laydhkoodu iyaga ugu iman waaye way halkaa uga bedeli waayeen waayo inan yaroo hadda new york jooga oo human designer isku magacaabay bartaa uu inanka yar u taaiiriyey isagoon ku warba ka haynin aggana ugu iiray aggana ugu iiray suraalkana ugu geliyey laydhninkaa saamayntiisu halkaa ay ka saamaynaysa miyigeenna waa maxay waa arrin dib noqosho u baahan wey yani inaan dib isugu noqono runtii u baahan wey lidaalika dee jacaylku waa wax la abuura wey oo asbaabbaa keenta calaa kulli xaal ardayga iyo macallinku hadday isjecel yihiin macallinku saamayn buu ku yeelanaya saamayn buu ku yeelanaya iska daa wax kale qaabkaad qalinka u qabsato qalinka haddaad afka saa ugu qaqabato ardayda o dhan qalinka afka saa ugu haysaad arkaysa qalinka noocaad jeceshahay iyagoo qalinka noocaa wadaa baad arki doonta hadday wiilal yihiin khamiiskaad gashato iyagoo wada gashato arki doonta hadday gabadh tahayna qaabka aad u xijaabato iyo niqaabka maaragtay qaabka aad u niqaabato iyagoo wada niqaab baad arki doonta qofku jecel baad wuxuu sheegi karta calaa kulli xaal waxna aad ka bedeli kartaa laakiin qof dry oo qallalan adigana aad qallalan tahay waa adagtahay inaad isla falgashaan dee rasuulkana eeg sala allahu alay wasalam saxaabadii eeg bale culimmadeenna eeg naga culimmadeenna eeg shalay axmed ibn xambal iyo imaam shaafici balag iyo jilalka ka dhexeeyey baad umanaysaa inuu hadalkiisu celinayo hadalkiisu intee mawquuc u dhacaya hadalka haddii la yidhaha axmedow hadalka imaam shaafici baa yidhi boos ku dhacaya hadalkaasi boos wuxuu dhacayaa cadiim oo weyn buu dhacaya de waa kan xataa saxaabadu saxaabigii tooba waad garanaysaa isagoo tiiraanyaysan oo murugaysan waa kii rasuulka ka soo horbaxay sala allahu alay wasalam maxaa kugu dhacay rasuulka ilaahayow miyaad miyaad xanuunsanaysa maya ma xanuunsanayo waxna ima qabo waxna ma qabo laakiin waxaan ka fakeray geerida ma waraa alxayaa buu ka fakeraya nolosha waxaa ka dambeeya ayuu ka fakeraya rasuulka ilaahay marka la dhinto ee aakhare la tago hadda ninkan wuxuu isku xisaabinaya inuu ahlu janno yagow idinku jannooyinka sareed gelaysaan waxaan idhi xataa meesha muuse waa dhiganayn isagu naar gela yagow ninkaas ee hadda murugaysan waa nin go'aan ay ka tahay inuu janno galo laakiin wuxuu garan laayay in jannat alfirdaws gelayo oo nebiga meel dee nebigu maadaama oo in badan uu ka koreeyo buu wuxuu isleeyahay nebigu sala allah alay slam baad jannat alfirdaws ila calaa markaad gasho maca annabiyiin adigu dee annaguna duunakama noqonayn halkaa firaaqada dhacaysa iyo is-arawaaga halkaa ka dhacaya tiiraanyadu taasay ku saabsantay ya ulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiqiina waashuhadaai wasaalixiin xasuna ulaaika rafqa dee qofku wuxuu meel la gelaya dadka uu jecel yahay calaa kulli xaal waa jacayl laakiin ul iyo hanjabaad iyo nin aad cullatahay ul wadato oad leedahay ma soconayso dadkeenna macallimiinta qaar badan baa waxay ku doodaan ardayga haddaan la garaaci waxa ma baranayo taa waxaa kugu yidhi dhaqanka waa traditional waa dhaqan macallinkii ugu wanaagsanaa rasuulkaa sal alla alay slam qofku ulayeni maysa walakum fii rasuulillahi uswatun xasana ula aad soo gurata waxba lagu bedeli maayo hanjabaadna waxba lagu bedeli maayo warya hebel ayow kadaa adigu inaad caydana waxba ku bedeli maysa waxba ku bedeli maysa qodobka afraad waa iska soo gagaabinaya suuna hadalku ila dheeraan qodobka afraad waa nin saaxib risaala saaxib risaala saaxib risaala kun saaxib adigu ma tahay saaxib risaala dee ma doonaysa horta inaad wax bedesho saaxib risaala ma tahay ma fariin baad wadaayo wax ma rabtaa inaad bedesho waxaa jira waxa la idhaahdo macluumaad gudbin iyo shaksi badelaad yani feed information iyo transformation waa laba shay oo kala duwan qofka macluumaad aan ku akhriyo war aan ku akhriyo iyo qofkan aan doonayo inaan bedelo waa laba kala shay waa laba kala shay hadda tusaale dadka muslimiintii kulligood way yaqaanaan ana allaha huwa arasaaqu dulquwati lmatiin arsaaqadan alla bixin inuun cunaynin nin walba ogyahay soo sidaa ma ma ku dhaqmaan mise kuma dhaqmaan macluumaadkaas yani cilmigaa miyay ku dhaqmaan mise xaaraan yaroo hadduu uu ka halkan yaro saxiix haddii la idhaa hebel ma istaqaanaa ha waa istaqaanaa intaasaad ku helaysaa hal milyan saxiixaya suma calaa kulli xaal adiga wayna doonaysa dadka inaad beddesho sidii muscab bin cumeer oo kale muscab bin cumeer maka madiina loo diray wuu beddelay wiil yarna u ahaa ogow cumar bin muscab bin cumeer ma xasuusataan raahibkii boqorkii iyo iyo saaxirkii iyo wiilkii yaraa ee maartay sooma garanaysaan ya ninkii boqorkaa innaga waxaan u baahanay macallin raahibkaas oo kale raahibku wiilka yar ma bedelin mise ma bedelin macallinka wixii uu ka qaaday ummad ma ku bedelin mise kuma bedelin isagu uu ku bedelay suma raahibku ninkan bedel buu islahaa waana bedelay ninkan bedel buu islahaa aniga qolada aan ku ammaano runtii inkastoo dee muslimiintu waxay noqdeen iska ducafo haddaad qof muslim ammaanto qaar baa ka cadhoonaya lakiin de reality is reality ma garat reality xaqiiqadu xaqiiqo wey waladaay qofku istiitiyana nimanka imika xoog wuxu bedela waa tabliiqa wey wuu tegaya ninkan hadafkiisku marka horeba ninkaa qaadka cunaya waa inuu halkaa keeno idhaa ina najaaxan wa falaaxan jaad baa laga soo kaxaynaya maalin waxaa arkaysaa ninkay u duubeen halkaa ku hortaagan wuxuu leeyahay ina najaaxana wa falaaxana waxaa weeye nebiga inaan raacino oo maanu raacino walaalayaal yaa baxaya soo sidaa maaha bartaasuu keenaya ku taagnaa isagu wax ma u sii dhigaa iyo dee baab kale wey taasi laakiin intii isagu dee uu taagnaa wuu samaynaya halkii uu taagnaana waa keenaya halkii uu taagnaana waa keenaya waayo marka hore ninkan madaxiisa waxaa ku jira ninkaa qaadka ka soo kaxee dee halkaa maaragtay dacwada ha u baxo taasaa ku jirta waana keenaya hadafkiisa u xaqiijinaya adiga markaa macallino haddaad is leedahay ardaygan rar oo sawirka madaxaaga ku jira qaabkan u rar qaabkaad doonaysa ad u raraysa tusaale yar tusaalahan in badan baan ka sheekeeyey runtii mar baan wax badan ka sheekeeyay hadda qisadaan leenahay war dadka waa in waa inaan bedelo ee maaha macluumaad inaan siino berigii hore dacwadaba ka soo qaad dee dacwada markay marka dadka ay cusbay dadkii dacwadan keenay ilaan berigii hore dadku xijaabna may gashanayn oo waad garanaysaan in yar baa dadka ka tukan jirtayba soomaali kama dee idinkoodu in ritiin baa laga yaabaa berigii hore dadka in yar baa tukan jirtay sheekii yaa garanaya dadkuna iska qaqaawanayeen dumarkuna iska qaqaawanayeen baa dee bedelay laakiin waxay rabeen bulshada inay bedelaan wayna bedeleen wataa dadku wada xijaabay wakaa masaajidu ay camiran yihiin arday yar boqol iyo dhowr iyo toban adugu madarasadood ayaan yurub meel ka mida isu keennay marka waxaa la yidhi macallimiinta waxaanaan ku shubnaa ma macluumaadba mise waa inaan bedello ardaygan oo macluumaadkan uu la falgalo u isticmaalo muddo laba biloodaba ardayda wax loo dhigayay waa arday lixdameeyaa macallimiintao dhanna joogaa la yidhi iyo maamulayaasha intii aan waxba loo bilaabin waxaa loo dhiibay sinario sinario waa sheeko sheeko qoran waxaa leedahay sheekadan ka jawaaba waa yoolbaadh qaabufakarka ardaygan baa la eegayaa macluumaadka uu aaminsan yahay already macluumaadkan uu aaminsan yahay sida ugu camalfalaabaa la eegaya macluumaadka waxaa ka mid ahaa waa sheeko dheer laakiin sheekada koobaad waxa weeyaan waxaad ka shaqaysaa central london guryo ququrux badan baa meeshaa gabadh yar qurux badan baad guursatay ama wiil yar qurux badan baad guursatay ama xoolo haysta kada adoo waxay dadku jecel yihiin oo dhan isku dar shaqo fiican baad ka shaqaysaa saacaddii boqol iyo konton baan baad qaadataa gaari yar qurux badanna wada wadataa guri qurux badanna waad dhigatay adoo wada wada wada maad wada qurux badan kada adduunyo oo dhan baad soo urursatay laakiin kan berigaad u shaqaynaysay oo dadku leeyihiin maasha allah ninkani innahu laduu xadin cadiim tahay dadku hayaan yaa imtixaan yar kugu yimid oo xilliga winterka jiilaalka salaadu way isu dhadhow yihiin yurub salaadu aad bay isugu dhadhow yihiin afartan daqiiqo saacad laba waxay baa u dhexeeya waxaa la yidhi maanta la kici maayo miitanka iyo shirka lagu jiraa shirka loo kala kici maayo ma soo tukan kartid musqusha haddaa istilaa suuliga ku soo tukan suuligu waa cidhiidhi oo suuliyadaas waa cidhiidhi maxaad yeeli lahayd halkan ku qor waxaa tidhi waan yeeli lahaa maxaad u yeeli lahayd waay aad u yeeli lahayd sabab sababtaana muhiima halkaas anaa qoro maxamed maxaad maxaad u yeeli lahayd ardaydii hal arday waxaan ka ahayn kulligood waxay yidhahdeen hadalka markaan idiin soo duuduubo shaqadaa waan joogi lahayd maxaad yeeli maxaad u joogi lahayd maxaad yeeli lahayd horta kuwa ugu wanaagsan baa waxay yidhahdeen wallaahi wax kale ma yeeleen dee shaqada ilan kama tegi karee caawa markaan taga xaafaddii baan dee israacin lahaa duhur iyo casar iyo maqhrib iyo cishaay waxaan odhan lahaa ilaahayow dee iska raalli ahaw wax kale anigu hadda maan maan haynin suurtagal may ahayn inaan dee tukado suurtagal ma ahayn laakiin shaqada dood ma gelinayo oga weys isagu shaqada dood ma gelinayo inankaa yari yoolbaadhkii hore yaa ku arzaaqa allah arzaaqan alla ku siin ma cunaysaa maya yaa wax walba awooda waxa oo dhan uu ka jawaabay ogow si saxuun uga jawaabay macluumaadkaa u haya laakiin markay practicalityga timid iyo noloshii dhabtaa timid shuqul kuma leh macluumaadku macluumaadka halkan buu dee ku haya sida diin iyo dacwo iyo saa kalun buu halkan u haya calaa kulli xaal laba bilood kadib markii ardaydii wax loo akhriyay adu calaa kulli xaal qisaska qur-aanka ku soo arooray iyo asmaada iyo sifaatka ilahi subxaana wa tacaala oo sinaariyooyin laga sameeyey sheekooyin laga sameeyey baa loo dhigay iyagana waxaa loo naya waxaasaan usbuucan aan bartisgaraynana waxaasaan bartisgaraynana kada laba bilood kadib waxaa la yidhi waxaa la siiyey sinaariyo ama sheeko tii lamida oo yoolbaadh waxaa la yoolbaadhayaa isbeddelka ardaygan ku dhacay dabeetoolena waxaa loo qoray iminka laakiin waa contract isagu ardaygani ma fahmi karo inay yoolbaar tahay sheekadu sheekadii inay cilaaqa la leedahayna ma garan karo da'diisu ma siinaysa laakiin meeshay ka dhacaysa iyo qaabkay u dhacaysa iyo waxay ku cida hadalku waa isku mid sheekadu qaabkay u dhacaysa waa isku mid natiijadu waa isku mid iminka waa contract la gelayo oo malaayiin lacag ay ku xidhantah maxaad yeeli lahayd halkan ku qor limaada waxa aad tidhi waan yeeli lahaa sabab maxaad u yeeli lahayd sidaas halkan ku qor intoodii u badnayd waxay idhaahdeen hal arday waxaan ka ahayn waa cagsi hal arday waxaan ka ahayn waxay idhahdeen shaqadaa waan ka tegi lahayd waayo waxaan ka xasuustaa mid inuu yidhi sababtaa dadkan aan wax la gelayo waa addoommo ilaahay aniguna waxaan ahay addoon ilaahay isagaa leh ama markaan saxeex aan saa u saxeexo igu sallidaa igu diraa oo ay yidhaahdaan niyow dhegayso quluubtooda intuu bedelo twisting ku sameeyo yacni saa intuu leexiyo quluubtooda ay yidhahdaan waraa dhegayso niyow waan ku nacnay kan waan qalbi wejigaygu ka soo booday kan waxna kula geli mayno kumana doonayno waana ku necebnahay bax laga tag isagaa le ama igu daraan nimanka saa daraaddeed halkaan iyaga raalli gelinaya isagaan raalli gelinaya waan iska ilaalinaya marka isaga haddaan raalli geliyo waxaygu iska soconaya markaa waxaygu soconaya marka waa inaan isaga iska ilaaliyo mid kale wuxuu waxa laga yaabaa inay tahay laxdadii ugu dambaysay noloshayda markaan sidaa u saxo inaan dhinac dhacu dhaco wadnuhu istaago oo marka aniga oo macsi ku jira aan halkaa ku dhinto qaarna waxay yidhahdeen marba haddaana cunaynin wuxuuna iigu talagelin maxaan beenta u sheegaya waxaanu iigu talagelin hadda maxaanu beenta u sheegaya maxaan beenta u sheegaya iyadoo xalaalan bay iman doontaa mar haddaan ka taga tan iyadoo xalaala weji xalaalan bay ku imanaysa dee waan iskaga tegaya jawaabahooda cajaa'iba oo macluumaadkii oo la ablaygaraynaya oo la dabaqaya ayay dee ku jawaabeen calaa kulli xaal macluumaadka ardayga la siinaya waa in loogu talagalay aniga markaan imanayo maalin walba ama markaan socdo dariiqyada markaan masaajidka ku sii socdo markaad sii seexanayso ma ka fikirtaa galaaskaaga unba istiraahdaa niyow kaalay hebel seenu bedelaa hebel waa ninka galaaska ugu dhib badan seenu bedelaa ardayda seenu bedelaa niyow salaadooda runtooda seenu bedelaa adoo sii seexanaya intay afkaari kugu soo dhacdo ma qorata adoo dariiqa socda qali ama maxaa telefoonkaaga ma ku qorta qalinkaaga ma ku qorta waxa ku wareeraya shughulka shaaqil ma tahay seen badala ardada akthar an-nas shabahan bi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam fi hada zaman sidaan uga dhiga sidaan uga dhiga sideeban bulshada u guuriya ala kibar ku dheereeyay ala kulli xaal de horta inaga waa la hayaa ciidamada waxay idhaahdaan macallimiintu waxay furtaan quluubta dadka niyow ninkan maadiga ah ee hadda immika ama maraykan ama ingiriis joogaay wuxuu dhigayoo dhan wuxuu ku leeyahay haddaad maadadan barato ku yar baan maal dhawad ku waryaa waxaad doonaysa aad barato dhakhtar buu yidhi maxaad dhakhtar u dooratay baan kuuri dhakhtar u tegi mu odhan muslimiinta inaan caawiyo cudurka kada mu odhan wuxuu igu yidhi hargeysa immika markaad tagto dhakhaatiirta meesha weytinka meesha dadka ay ku sugaan dhakhtarka dad badan baa fadhiya buui dadkaasi wada toban toban dollar bay bixinayaan buui marka maalintii boqol qof inaan arka ka soo qaad boqol toban kun waa misa waa kun suma dee maalintii waad kun qaadanaysaa bishii waa misa waa lix iyo labaatan kun bishii waa waa haddii dee afar laga saa waa lix iyo labaatan kun haddaanaan shaqaynin maarata jumcayaasha aanan shaqaynin marka lix iyo labaatan kunoo doolar taasaan u samaynaya ninkan dhadhankiisu waa waa maadi waa lacag dhadhankii xaqiiqigaa ka warran xubullaahi ka warran ladat ulcibaada ka warran oo haddii la dhadhamiyo wuxuuba qofku iloobaya ka warran oo sababtay saxaabadu inay ka tegeen ehelkoodii iyo cumar bn khataab waxaan la yaaba labadiisii xaas waa kii ka tegey ee labada gaal guursadeen ee iskaga tegeen soo sidaa maaha calaa kulli xaal cidda quluubta furataay waa dadka mu'miniinta muwaxidiinta awey quluubta furataay dadka kale waxay dadka u sheegaan waa dhadhan qodobka afraad waa atabxiya waa tabxiya ma suuroobi karto qof le waxbaan bedelayaa wakhtiga aan ka iibsaday malcaamadda keliyana waan shaqaynayaa dee saaxib rasaalo maha kaas saaxib rasaalo ninkaasi maha haddii aadan wakhti walba yani wax maskaxdaada iyo dhuuxaaga iyo ruuxdaadaba hogaaminaya ayna ahayn risaaladanaad wadda adugu aynan ahayn oo nin shaqaale aad tahay shaqaale oo saacadda aad shaqaynaysa keliya ay tahay waxaagu dee ma ma waxba bedeli maysa mana doonaysin haddii wax bedesho runtii ma doonaysin inaad wax bedesho ardaygaaba waxaa lagu canaantaa ardayga galaaska uu yimaada ee halkaa markuu ka baxaan bugaagta halkaa ku tuura ayaa la dhaha arday maaha alala waxaa ka sii liita macallinka markuu galaaska yimaado dhigaya hadhowna wixii halkaa ku tuuraya ee haddana waxaan doonaya inay wax bedelo ummad baan raraya oo tunka maaragtay waxa jiidaya makhluuqaad dhan baa jiidaya oo aan maaragtay oo naxwi lhadaf xagga nebi maxamed sal alla alay slam aan wada markaa sacrifice yacni qodobka afraad waxa weeyaan waa altadxiya wakhtigaaga iyo juhdigaaga inta galaaska aad ku jirto keliya maahae waxaagoo dhan waa inaad ka shaqaynayso diinta ilah ka shaqaynayso si waktiga waan u dheeraanin waan waan ka soconaya waa qodobka shanaad baha ka tadciyadu ka lixaad ka lixaad si aan u cabiro garanayo runtii waxa weeyaan waxa ardayda aad barayso waxa ardayda aad barayso ardaydu waa inay fahmaan inay cilaaqo la leedahay noloshooda adduunyada iyo ka aakhiro labadaba waa inayna u fahmin inay aakhiro keliya cilaaqo la leedahay real lifekan imika ay nool yihiin noloshan xaqiiqiga hadda ay nool yihiin waa inay fahmaan inay cilaaqo la leedahay saamayn inay ku leedahay ardaygu hadduu kufo maalan hadduu kufo waa inuu isaaniya maxaa tamaysa maa asaabakum min musiibatin fabima kasarat aydiikum wayacfuu can kaiir soo salafkii sidaa ma ahayn wixii soo gaadhan waxay u aanan jireen dee dunuub iyagu ay kasbadeen bay u aanan jireen hadday hurdadu ay ka tagto waa inuu raadiyo xuluul islaamiya waa inuu raadiyo xuluul islaamiya waa inuu raadiyo ardaygu waa inuu fahmo marka uu baranayo salaadda maalan salaadda salaadda haddaa ardayga la weydiiyo laa salaadda maxaan u tukannaa aakhare inaan jannada ku gallo dee keliya maaha noloshan adduunyada waa inaan ku raaxaysano aakharana waa inaan ku raaxaysano oo jannada ku galno arixnaa biha yaa bilaal suma ohan rasuulku sala allah alay slam dee waa raaxo haddaad aragta dadka ugu badan oo isdila waxaa jira markii mri-gani waxaan ay soo baxeen baa dad waxay saareen maaragtay dadkan de xaggeenan ma jiro alxamdulillah dadkeen waa wada muslimiin xaggan ma jirto laakiin dholalkaa gaalada nin baa kula shaqeeya lagu leey waalayn aduna walaala kula shaqayn maarta kinin buu cunaa kininka hadduu iska daayo miisasku jijibinayo depression ama uu halkaas seexanayaayo isku buuqaya marka depression buu qabaa kininkaas ku nool yeelan kare maskaxdiisa waxa maarata dejinaya waa kininka dadka ilaahay rumaysan xataa nasaarada iyo yuhuudana ku daro waa dadka ugu yar ee stresska ku dhaxbiidhaa maxaad malaysa ninka tukada adugu alla waxaan dhahaa yaa mri saaya dadka tukada iyo kuwa aan tukanin waa maskaxdooda markaas waran walaa gaalada wada islaami lahayd tan waa huduu iyo deganaan wey de marka waa inuu fahmo salaada hadda haddii ka warran ardayga halkan jooga la dhaa madaxweynaha ma jeclaan lahayd la kulanto haa nin kale uu jecel yahay hebel ma jeclaan lahayd la kulanto haa ood kulan la yeelato haa ka warran haddaad ilahay la kulanto adigu weligaa ilahay ma la kulantay hebelow wax ma weydiisatay toos ma la hadashay salaadu soo kulan ilahay maaha subxana wa tacaala iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin اهدنا الصراط المستقيم حمدني ربي سو إلهي علمي يا كلنا أدي له خاصة هذا إلهي لك شكور أولي واحد دونت أدوي دي سنس حدو صدا وكا كور حدو صدا وكا كور مركا وحا علوم تلمها ودغنيو وين أنا أهين علوم آخرة كريا وين تهي هدف الكبرى وين آخرة تهي لكن الدنيا من علاقين لا وين قرت شيء ما ترى إذا هذه ودينية وسؤال shay ma jiraa diinteenna ka mida oo adduunyada wax macno aan lahayn wax macno aan lahayn adduunyada qofka aan waxba u tarayn laakiin aakhira wax u taray ma jiraa walow xoolahaad bixinaysaa sadaqadan ha ahaada idinka hadda idin weydiinaya sheekh yaa yaa واجبت صومكوا امحي صومكوا وكوا لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تقوا الله عمت تام سما ترت صومكوا وكوا عجائب سنه تقوا الله هتقف كتق سو كان كني كعنيه ما هي ولاني اي مugdi galay ma ma jira shay hal shay oo diinteena ku jira oo adduunyada aan wax tarin ma jira absolute ma jiro ma jiro waa hada khatar ah halkaas ibn qayyim wuxuu leeyahay kisaa ay raahdahay waa masala maarti dee uu fogeynaya ala kulli haal waa masala khatar weey ala kulli haal من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيب حياه طيبه قف مؤمن بس كله ولغود بخولها هيستان oo diyaarad baan raacnay iyo lugneer baan haysanahay waxay doonaan ku hadlaan qodobka toddobaad ama ka qodobka toddobaad labadan waan soo gaabinayaa qodobka toddobaad waxa weeyaan qodobka toddobaad ilmaha ma u xidhi kartaa islamic lenses ma u xidhi kartaa muraayada muslim ma u xidhi kartaa waaqaca uu akhriyay hadda cibaado ka hadli maayo qaabka uu waaqaca u akhriyay iyo nolosha u akhriyayo qaab islaami noqon kartaa tusaalaha lagu fahmiyo maani markuu wax taxliilinayo ama uu fakarayo ama waaqac hadduu doonayo nolosha inuu akhriyo qaab maadiya inaanu u akhriyin oo qaab islaama u akhriyo ilmaha waa in loo bedelo hadda tusaale abaara dhacay innaga hadda suma abaaraha ma dhirta waaweyn ee dhulka ka dhammaatayba فقط ما انتهى كليبا ما حابد الله شلي كليبا أصاب أسباب وإنه قهرتا ما انتهى كليبا مسوح كلا شرعي نك إسلامي كلي إنك ما كان إيجي إنه ما كنت حللنا إذا كان قدين يا شيخ يا ومعاصد وي ومعاصد ومعاصد gaalada hadda iswada dabaysa ee iyo depression kan iyo stress kan iyo wareerkan waxa ku keenaya waa maxay waa kufriga weeye kufriga man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma muraayadaha islaamiga ma loo xidhan karaa ninka qofka mar walba uu wax taxliilinayo qaab ku fakaraya qaab muslim ma laga dhigaya ma laga dhigi karaa say saxaabadu fakari jireen ma laga dhigi karaa waaqac iyo nolosha sida uu akhraya ma islaameyn karna ma islaameyn karna waa qodobka toddobaad wey waa qodobka toddobaad siirada rasuulka sala allah slam haddii loo akhriyo oo qisasu saalixiin loo akhriyo waxaa qasaba muraayadahay gashanay buu gashanaya qaabka u fakareen uu fakaraya ka sideedaad waa kii ugu dambeeyey qodobka sideedaad waa waa qodobka odhanaya kun qudwatan bilficl laa bilqowl sida aad doonayso ardayda aad u xartaa si inay noqdaan sumaha shan sano kadib qaab baad doonaysa inay noqdaan ardaydana sumaha hadda tusaale jaamacaadkan gaalada nin gaalaba beri dhoweyd bishii hore ayaa wuxuu igu yidhi niyow annaga ummaddii homogenes baan doonayna ka dhignay yacni ummadda waxaan doonaynaa isku ekaysiinno hal dhinac baan u wadnay oo dhinaceed wadeen waa inaanu ilaahay jirin oo noloshu iska timid oo ay macno la'aan tahay noloshu ay meaningless tahay oo wax faa'iido iyo wax ujeedo midna ayna lahayn taasaan dadka fahansiinaynaa oo ay tahay un xoolo shaqayso wax kaloo lagu mashquulo lama hayo bal waayo adduunyada haddaan xoolo un ka shaqayn maxaa kaloo ka shaqaynaa ciddii u sheegi lahayd waa innaga suma horta ya wareer baa haysta ummadda xaggaasay rabaan meel aan u kaxayn aanu garan lahayn oo aan xagga ahayn ma garata meel aan u kaxayno markaan ku uri meel kale loo kaxeeyaa jirtana uu qoslay uu sidii dee nabigu sala allahu alay wasalam maaragtay ma doonaysaan kelmad tamlikuuna bihi alcarab walcajab aad ku qabsanaysaan ma rabtaan nacam wa abiika markay yidhahdeen wuhi waxaad odhanaysaan laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah waa kuwii qoslay ajacala alaalihata ilahan waaxidan in hada la shay cajab dee waa calaa kulli xaal ardayga sibaad doonaysaa inuu noqdo shan sano kadib suma adigu sidaad doonaysa shan sano kadib ardaygu inuu noqdo adigu hadda hawde ardaygaagu adiga koobigaagu noqonaya inta ugu badan